أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkii xiliyadan oo kale aad ka dhagaysataan warbaahinta alfurqaan toddobaadkan barnaamijka diiradda waxa aynu ku falanqayn doonaa sababta ka dambaysay dowladihii isaga kala dambeeyay dalkan ee shisheeyuhu uu soo dhisay dowladahaasi maxay xaqiijiyeen marka loo eego ahdaafta loo soo dhisay iyo ujeedka laga lahaa dowladda xasan sheekh oo ugu dambaysa dowladahaasi isqabqabsi iyo khilaaf ayaa ka dhex jira muxuu salka ku hayaa khilaafkaasi arrimahaasi iyo kuwo kale ayuu barnaamijkeena ku dul wareegi doonaa insha allah toddobaadkan diiradda jimcaha aniga ayaa soo saaray oo idinla socodsiinaya waxaana marti ku ah oo nagala qaybgelaya aqoon-yahanada kale ah ibnu muflix iyo cabdulaahi xaaji kuwaas oo la socda umuuraha soomaaliya waa mar kale iyo diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
mar kale dhegaystayaal waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa labaatanka bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga waafaqsanna lix iyo labaatanka bisha toddobaad sannada labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga barnaamijka ayaan gudgali doonaa wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii siyaad bare dalka soomaaliya muddo ayuu dowlad la-aan ahaa balse sanadkii labada kun ayaa wax dowlad lagu tilmaamo waxaa lagu soo dhisay dalka jabuuti labada kun iyo afar iyo labaatankiina waxaa dalkaasi kenya lagu soo dhisay oo dhidibada loogu soo taagay dowladdii uu majaraha u hayay cabdulaahi yuusuf axmed taas oo horseed u noqotay in dalka ay soo geliso ciidamo etoobiyaan ah oo ilaa iyo hadda ku jira wixii xilligaasi ka dambeeyeyna dowlado kala duwan ayaa la soo dhisayey kuwaas oo in badan ku fashilmay ujeedka iyo danaha laga lahaa ee loo soo dhisay ee loo maalgelinayay haddaba dowladahaasi waxa ay xaqiijiyeen iyo asbaabta loo soo dhisay ayaan xooga saari doonaa toddobaadkan waxaan soo dhoweynayaa cabdulaahi xaaji cabdulaahi xaaji marka hore nooga waran oo aan dib u maleecsanno hanaankii loo soo dhisay iyo cidda soo dhistay dowladdii dalka kenya lagu soo dhisay cabdulaahi yuusuf uu hoggaanka u hayay bismillahi raxmaan raxiim dhammaan waan islaama walaalaha dowladda federaalka wejiyo badan ay soo martay ee, waxaa lagu soo dhisay waddanka kenya meesha la yidhahdo ceeldhooreed dadka qaarna u yaqaanaan ee, doofaarey marka halkaasaa lagu soo dhisay laba kun iyo afartii Ee, waddamo shay aa dhisay reer galbeedka ugu badnaay iyo nimankii hogaamiye kooxeedyada ahaay oo soomaaliya joogaya macnaha dowlad laga dhigay magaca dowlad loo loo sameeyey ibnu muflix soomaaliya xilligii dowladdii cabdilaahi yuusuf ka hor inkastoo hogaamiye kooxeedyo ay jireen oo dhibaatooyin dadka ay ku hayeen haddana doc kale noloshu cadi bay ahayd ummadduna waa ay isku tashadeen maxaa marka sabab u ahaa in la hindiso in dowlad la dhiso maxay tahay ujeedka ay ka lahaayeen آه، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا سلاح دمانتي ومرتدى عبد الله حاجي يو محمد ظاهر الله يبارك لمانتين أنت كدب أخي ورت النمان كاني رجال بيتك وشيد إلى هاي وشيد إلى هاي أنا أسر تجرين markii hore waxay islahaayeen soomaalidu haddii dowladda dhacday oo burbur dhacay oo la kala qaxay waddanka waa laga qaxiyo waddanka cidlo aan waxba ka jirin oo eber abaad iska qabsan doontaan oo kheyraadka sida loo baxay saambada iyo berriba oo fikir noocaasaa ku jiray kabacdi waxay arkeen marka dadkii nimankii dadka islaamiyiinta ahaa ama soomaalidii in horta ay marka koowaad soomaalida horta soo kabsatay dowladdiina lagaba raystay burburkii iyo dagaalka dhacay kadib in dowladdii laga raystay dadkii dhaqaale heleen dadkii maxaa dhihi jiray diin ahaan u noolaadeen een, maxaa la yidhahaa iskood u heshiiyeen oo wax hadda marka is eryanhayay nimanka aan hogaamiye kaxeedka iyo meelaha xidhan meena aysan jiro shacabku ay meel bas dhex marayeen kadibna urur ay ururo islaami ah gadaalba munxarifiin mujrimiin ha ka noqdeen marka horeento ururo islaami oo fiican ahaayo marka horeento dacwada aad u waday ay awood iyo xoog yeesheen dow- soomaaliyana aan looga baahnayn wax dowlad ah bal e ay arkeen inay ku soo wajahan tahay khatar iyaga khatar ku ah oo ah inay nimanka islaamiyiinta ee dowla islaamiya meesha ka soo saari doonaan ay dhalin doonaan si marka ayn taa u dhicin in laga hortago arrinta ayadaa intii laga hortago nimankan ay si ays u bilaaban wax dowlad ku sheega meesha laga aas aaso hogaamiye kooxeedka shayaadiin marka hore meesha sidaas u shaqaynhaya ama calal buu shaqaynaya marka dambe u shaqaynhaya la bilaabo qaabkaasa marka waxaan aasaaaskeedii hindisaadeeda sidaasay ku imaatay wax soomaali ay dhisatayna maysan ahayn wax loo dhan yahayna maysan ahayn wax la raadinhayo oo la sugahayana maysan ahayn marka laisku soo duuduubo waxaa weeye ka hortagga dadka islaamiyiinta ee soomaaliya ka- kusoo ka- kasoo baxahaya iyo ifaafka khayr kasoo baxahaya iyo iftiin kasoo muuqda sidii loo dabin lahaa looga hortagi lahaa tii un bayna ahayd wayna dhacotay ka cab- ka cabsanaya waa tii maxaakimta soo baxday dowladda federaalkana banaanka la dhigay ethoobiyan wix ku dhacay la ogaa marka taa un ka hortageedu baa nimanka loo aasaasan maya nimanka horeba dowlad ahaana maysan ahayn tuugo isku imaatay cabdullahi yuusufa madax looga dhigo waa nuga cabdullahi yuusuf dowlad soomaaliya oo dhisan ee militariga ahayd waa kii soo galay kenya kadibna etoobiya galay kadibna maxaa dhiga jimhad aasaasay mujrimiin munxarifiin oo weligoodba maxaa layahaa qaatiyaal oo jawaasiis ah unbaa meeshan dowladda loo- magaca dowlad loo sheegay mooyaane wax dowlad la dhisay ma jirto ilaa haddana sidan bay taagan tahay cabdullaahi xaaji dowladahaas aad ka hadasheen ee lasoo dhisay maxay ahayd waxa laga rabay inay xaqiijiyaan oo ay ku fashilmeen amaba ay gaareen Eh, shisheeyaha wax badan ay u xaqiijiyeen intii loogu talagalay inay xaqiijiyaan maysan xaqiijin horta Eh, waxay u xaqiijiyeen in soomaalidu dhibaato kusii jirto oo soomaalidu aysan dhinac isu raacin way xaqiijiyeen laakiin ilaahay fadligii waxa waaye dad mujaahidiin oo kasoo horjeeda macnaha gaalada iyo nimankan dabadhilifyada ah ayaa ka hor istaagay macnaha inay xaqiijiyaan waxay xaqiiji lahaayeen laakiin xaqiijinta ay xaqiiji lahaayeen waxay noqon lahayd uun dad dee caamiliin ahoo macnaha sida galbeedka u shaqeeya hadda waa garanaysaa waddankan la yidhaahdo tusaaladan usoo qaadan lubnaan dowladaa ka jirtaa la yidhaahdaa dowladda lubnaanna toban askari oo isku meel uma howlgeli karto Eh, marka waxay xaqiijiyeen in dhulka Som- dhulka soomaalida la boobo hantida la boobo dhalinyarada soomaalida dabka lagu shubo intaasay xaqiijiyeen dadka soomaaliduna ay aaminaadda dadka soomaalida is- inay is- inay is aaminaan ay sii kala fogaadaan ayadoo ama qabiil lagu gambanaayo ama wejiyo badan leh Intaas- intaasun bay xaqiijiyeen laakiin alxamdulilah waxa waaye meeshii ay rabeen inay gaaraan mayse gaarin mana dhowaa mana gaari doona insha allah meeshaasna waxay ahayd dadka soomaalida in la kala fogeeyo in la kala dilo diinta la- diintana laga saaro maxaa la yidhahdaa dal- dalkana laga saaro dalka magacda laga qaato marka waxa- waxaan dhihi karnaa boqolkii toban camal ay xaqiijiyeen ninkan asalkooda hogaami kooxoodii ahaayeen markii hogaami kooxoodii ahaayeen magaca hogaami kooxoodii wateen hadda markii shaati dowladeed loo gashana shaati dowladeed ay gashadeen marka waa un dee soomaalida waxay tiraa doofaar hadduu dur diro dabaal gal uligii ma daahiro waa maslaayiga kushada kuwa kuwa madaxda ahay waay wax wax hadda weyn oo caqli iyo xik- iyo xikmad ay keenayaan malaha waa uun dadka dadka shaqaalaha waay magad laakiin cabdilaahi in qayb ka mid a dowladahaasi soo lama odhan karo waxa ay ku guulaysteen inay dhismaan maamul goboleedyo loogu talagalay in ummadda ay kala qoqobaan oo xuduud xuduud ay u xiraan taana ay ku guulaysteen soo lama odhan karo waa waa la dhihi karaa laakiin haddii sidii loo rabay oo ujeedadii hore sidii loo rabay iyo intay gaareen isma lahan sidii loo rabay waxay ahayd inaan dhextaales dhex marin laakiin ilaahay fadliga waxa waaye dadka soomaalidu dad badani waxay ogyihiin macnaha hagardaamada lala maagan yahay way fahamsan yihiin dad yaroo cadiifadisa ka jirta unbaa hadda intaasna wada maahane dadka soomaalidu way fahamsan yihiin macnaha hadaantii loo qodayo iyo dhibaatada lagu wada way fahamsan yihiin dee tii kaloo haddana macnaha nimanka mujaahidiinta dagaalama waddan ka dagaalamayana iyo mujtamaca soomaalida isgarabsanahana waa ka hortageenoo dadka soomaalida waa soo jeedaan in yar aa lagu dul hayaa qor qori- qora lagu dul hayaa maahan dadku waa soo jeedaan soddonkiisuna dowlad la-aan tahay dadka aqiid ahaan waa u dhismeen maskixiyaan maskix ahaan waa u dhismeen inaan soomaalida waxba isku hayninna dadku waa ogaadeen xilliga maxkamadaha soo baxeen waa xasuutaa waddanku waa kala xirnay laakiin dadka kulli waa isdhex mareen macnaha dadka soomaalida isma hays- isma haystaan taas waxay kutusaysaa dadka inaysan ishaysan ay kutusaysaa shacabka inaysan- inaysan ishaysan maamul goboleedyadu waxa waa wax weyn maaha wax waxa waaye any minute ma- ma- xilli kasta waxa waxa waaye meesha kala kala daadan kara waayo wax wax awood la maaha kuwa maamul goboleedyadaas ku ku magacaabo hadda haddii la yihahdo hirshabelle haddii la yihahdo hi- maxaa la yihahdaa galmudug haddii la yihahdo jubbaland ayaga laftir aanas ogoleen oo qaabka hogaami kooxyada u dhaqmaaya marka waxaas wax weyn maaha waa iska magac leen ibnu muflix in markaad qiimeyn ku samaysid soomaalidu in sida ay isugu xirmeen dhaqaalahooda u kobcayay kaabayaal badan oo dowlad looga baahnaa iyagu ay dhiseen sida waxbarashada caafimaadka cabdilaahi yuusuf ka hor soo ummaddu lama odhan karo wax badan ay u hagaagsanaayeen umana aysan baahnayn dowladahan dusha looga keenay bismillaah akhiyo horta een, waa mowduuc ballaaran oo hadda waan soo koobi oo hadda intan waa ila muuqata muhiimka un baan un kasoo qabanaya waa mowduuc asaa sheegtay mowduuc ballaaran wey horta kow ee, dhowr qodob baan kusoo koobi qodobka koobaad horta ninka hogaamiye kooxeedka ahaa niman mucayan oo meel kooban joogay ahaayeen kow waa qodob koobaad qodobka labaad dadka soomaalida ana dad fahansan bay ahaayeen hogaamiye kooxeedkan iyo qaabka u socdaan iyo waxa isay u shaqeynhayaan iyo qaabka u dhaqmahayaan iyo waxa lagu kadsoomahaya maysan ahayn niman qabaa'ila oo qoysas dabada kula jira oo meelo kala gedisan joogo isbaarooyin haysta oo la yaqaano ummadda inteeda badan ay ka badbaadaysa unbay ahaayeen wax markaas un waddo ay ku helaan iyo wax noocaas oo mooyeen iyo ahaayeen waa qodobka labaad qodobka saddexaad dadka dhaqaalihiisa iyo noloshiisu way dhisnayd diiniyanna waa la dhisnaa dhaqaale ahaanna waa la dhisnaa labadaa qodob labaduba waa laga dhisnaa waxaa saddexeeya oo laga dhisnaa oo kaleento dadku dad maxaa la yidhahdaa nimankan ku dagmahaya maysan ahayn dad fahansan oo waxay nimankan yihiin iyo cidday u shaqaynayaan iyo meeshay ka socdaan iyo wax oo dhan waa la og yahay dhinaca markii laga fiiriyo nimankan dowladda sheeganaya tuugada ah ee meesha la isku keena diyaas barada ah waa diyus bare diyaas bara mee diyus waa diyus bara weeye nimanka ayaga ah markay meesha soo galeen ummaddii waa kabsoontay dad badan baa qarar ku dhacay oo maxaa la yidhahdaa dowladda inay dhisantay mooday dad badan baa hadaan ka duulay xoolihii dadkay boobeen waad og tihiin oo hadda tii ugu dambeysay mayd maxaa u dambeeyay kaa la sii wadaan tii ugu dambeysay hadda aan ku dhex jirray ee mujrimkan gurguurta uu dooda kula jiro ee hadda uu madaxda ka yahay waxa ka socda iyo dhulboobka iyo balaayada iyo xaraash ka socda waa la og yahay nimanka qoleyaasha markii la fiiriyo dhinaca laga fiiriyo kun jeer nimankaasaa nimankan ka fiicnaa midda labaad nimankan qaqabalayaasha amaba si dhib badnaynba niman wax iska riixaala aan baahan mayn waad ogeed maxaa ka fikaysaa foodda ugu dhufteenba waa kii daaqadaha lagala daata ee aad ogeed meesha kala dhaceen aad ogeed waa niman sii tabar badanba mayn ahayn reer galbeed iyo gaalo badan ay ku shaqaysanayeen hoos bay ugu shaqaysanayeen hadda markaa garab siinaysa oo ciidan ku hortaag garab taagnayd oo maar ku garab taagnayd oo diyaarad ku garab taagnaydna ma aysan jirin waa ku lahaa ninkii abwaankaa u lahaa hala dila markii ay dhaheen sheekh dub qaba ay diinta soo weerareen durugta hawshiiye marka markay diinta soo weerareen ay malagood wuxuu galay ay waadaha dheefiskooda galeen meen markii runte aad bad cidbo dan kama sii lahayn markii waadihii ku dhaqaaqeen ay dhibaato ay la imaadeen ee diinta ay soo xaggeeda soo galeen markaa weye markii maxaa la yidhahdaa firfoorka loo qaaday eber laga dhigay dhinac kasta markii la yidhaahdo nimankan mujrimiinta ah ee hadda diyus maxaa diyus barada ah waxaa kun jeer ka fiicnaa qabqablayaashii anigu waan soo maray qabqablayaashii labadii kun iyadoo weftax badda ku haysaan soo maray muqdisho oo muddo waxaa toddoba beri aad joogay oo marka talabaad qaadaba xabad u dhacayso laakiin dan cid dan ka lahay cid dhegaysanaysa iyo cid u socotay midna meesjir nin walba meeshuu iska marahay oo meeshuu maxaa la danta laska wato ganacsigaa socday waa la noolaa balaayadan hadda ummadda ku habsatay ee xoolahoodii ku habsatay ee dhulkooda ku habsatay ee diintoodii ku habsatay ee meel alla keeno oo aad aragtaba baabiinaysa hadda waxaan arkaya shalay imaam darhad miyaad waa dhintay oo qolada mushrikiinta ah oo meeshan ku dhintay oo waxaan arkaya wiil waad oo uu ka hadlay uu yidhi kutubta oo qoray shirkiyaad baa ku jira markaasaa waxaa leeyahay dowladda hala soo qabto ninka hala soo qabto ninkan hala yeelo oo kuwa ayaga mushrikiinta ummadda baabiinaya ee gurceel iyo dhusamaree masaajidooda xidhay maa la qabto dowladda meesha inan joogin wax ku garanaysaa meesha yani waxaa ka jira iyo qaabdarideeda marka marka sigaa loo fiiriyo nimankan dius dius barada ah ciddaan ogeyn iyo cidda ogba waxay nimankani u carbisan yihiin oo loo soo dirsaday ood ka garan kartaa meesha ka imaadeen dhulkay ka imaadeen waa dhulkii soomaali u yaacaysay waa dhulkii laga shaqada loo doonanhayay waa dhulkii loo tahriibahayay waa dhulkii nafta loo bixinhayay way ka soo laabteen oo muqdisho ku soo laabteen ma la isweydiiyey sababta usoo laabteen xilka sababta usoo doonteen ma la isweydiiyey waxaa weeyaan nimankan mashaqaystayaal qaadka cuna oo meelaha fadhiya oo aan naf lahayn oo cayd ku nool bay ahaayeen markii meeshan imaadeen xoogaa cayda soo aruurseen bay meeshan imaadeen dad masaakiin oo qoyskooda u sacbatooy xildhibaanaad tihiin baa layidhi dowlad baa tihiin baa layidhi taas marka waxaa lagu banaystay saddex afar qodob baa lagu banaystay horta kow waxaa lagu banaystay dadka muslimiinta xoolahooda in la baabi'iyo jaabkan lagu rito waxaa kale oo lagu banaystay dhiig dadka muslimiinta ah in intii la laayo la yidhaahdo al-shabaab baan laynay iyadana waa qodob labaad oo lagu banaystay waxaa saddexaad oo lagu banaystay oo iyadana meesha imaato ku jirta meesha waxaa weeye haybaddii iyo dadka muslimiinta ahaa ee soomaaliyeed dadnimadoodii waxqabadkoodii anafadoodii in la baabi'iyo oo afrikaan meesha intii la keeno la yidhahdo maxaa la yidhahdaa ii sheegay nimankana waa ninkii nink alle ninkii rabaan gaari mariya kaartaan xabad ku dhufta kaartaana duqeeya kaartaana mara laakiin liiska la geliyo al-shabaab baa maxaa dhihi jira laaya la geliyo ayadana waa lagu banaystay waxaa u dambeeya oo lagu banaystay in waddankii la qaybiyo oo dadkii soomaalida ahay walaalaha ahay waxba ka dhex jirin intima wax maamul kusheega loo sameeyo ninka soo bilow waqooyi galbeed ka soo bilow ilaa kan mujirkii axmed madoobe ee fadhiya kismaayo inta u dhexaysa in qoys qoys meel walba la yidhahdo qoyska u tabaroon waxaa le u kurkuroon odayaha looga dhigo inta kalentana hoostooda ha lagu gowraco ha lagu cuno in la yidhahdo afartaa qodob bay ku guulaysteen marka markaan soo duuduubo xagga iyo xaggaba waxaa kun jeer dhaamay kana fiicnaa kana qiimo badnaa kana wanaagsanaa kana maxaa leeyahay ii sheegay dadka muslimiinta iyo soomaalida oga roonaa qabqabalayaasha marka xaggaa laga fiiriyo cabdilla xaaji dhankaada in iyagu marka si loo qiimeeyo marka ay hadlayaan waxay yidhaahdaan in guulan baan gaarnay oo calanka soomaaliya fagaarayaasha ayuu ka soo muuqday sida qaramada midoobay arrimaha dibadda waan hagaajinay dowlado kala duwan ayaan xiriir la yeelanay waxyaabahaas iyo kuwo kale bay ku doodaan oo ay horumar u arkaan dowladba dowladda ka dambaysana waxa ay tidhaahdaa tii hore wax aysan qaban ayaan qabanay oo waxbaan ku darnay dowladnimada maxaad taa ka leedahay horta markii dowlad laga hadlaayo dowladdu waa wax lasla yaqaano oo iska mactarifa waaye dowlad markii laga hadlaayo waa dad iyo dal dal la yaqaan meeluu ku yaallo iyo dad ku nool iyo maamulka jira waaye ma fahamta soomaaliya dalna way tahay oo dal la yaqaan adduunka laga laga yaqaan horey u ahayd dad la yaqaanna hore u- hore- horey u ahayd laakiin meesha waxaa ka maqan waa maamulkii maamulkii dowladnimada ayaa meesha ka maqan maamulka dowladnimada marka qofku dee inuu dowladnimo sheegto waa qofku wax kasoo sheega karaa laakiin waxaan ognahay xataa hadda inta hadda aad sheegto meelaha hadda la tegey meel kastoo la tago lacagaa lagu baxshaa lacagta dadka masaakiinta soomaalida laga laga laga laga laga dhaco ayaa lagu baxshaahoo yidhaahdaa lacagtan aan isii haynaahi macnaha maxaa la yidhahdaa ogolaada inaan kamid noqono hadda waxaa u dambeysay ururkii loo yidhi east africa aa lagu biiray sideed lacag sideed milyan oo wax dhimanaha ayaa laga rabaa soomaalida xasan sheekh uu soo siixay inuu bixinaa macnaha fiiri dadkii soomaalida baaba'aya baahi iyo rafaad iyo silac ku nool marka dee haddaad wixii wax kasta dida aad lacag ku bixinaysid qofka qofkii lacag kaa qaataa dee waxba uun kuu fulinayaa laakiin dowladnimadu ma ahan inaad adigu intaad lacag bixiso lagu aqoonsado maahan nidaam ahaantu waxa weeyaan dowladnimadu in adigu shaqayso dowladnimadaada iyo macaamilka adduunkaa si si caadi uga shaqay siyaasada iyo uga shaqayso laakiin lama dhihi karo macal- maxaa la yidhahdaa waxba horumar ha la gaari lama dhihi karo Ta- haddii la yidhahda calankii hore soomaalida dowladda maxamed siyaad u dambeysay haddii la yidhahdo kolley meesha hadda la dhihi kara waa la geeyey waa un waa un ta un tan hadda ka hor iyaga intaan hadda kunqodaan joogtay isa imaano hadda celiga xabdaqaasin oo kale ayaa la suray meesha welina waa- waa- kabacdina wuu iska surnaay dee kolley marka taas kolley anigu ra'yigaas ma qabo Eh, waxay ahayd dadka soomaalidu dhulka ay degaan xuduudaha ay degaan oo madax bannaan yihiin qofkii soo gala qofkii ka baxaa hawada soomaaliya qofka soo gala qofka ka baxaa madaxweynaha oo ninka waddanka ka ah dadka waardiyeynaa inay ahaadaan dad soomaaliya marka hadda intii lama hayo waxaan ognahay hadda fiiri madax bannaani kale iska dhaaf walaa ka soo bilaabo xasan sheekh walaa baarlamaanka ku keen biilkooda waxaa bixiya reer galbeedaa bixiya aabiila oo macnaha lacagta mushaarka reer galbeedaa siiya marka sida saxda markii loo fiirsho waa dad shaqaale ah oo waddan kale shaqaale ka ah laakiin magaca dowladada wata waaye saasaan kuleeyahay intaasaan intaasaan dhihi lahaa insha allah ibn mulax dhan kale markaan ka fiirino ma la odhan karaa dowladahaasi in asbaabta loo soo dhisay waxaa ka mid ahaa in qaab sharciyan loo maro oo wax kasta oo dalkan laga leeyahay la yidhaahdo dowladda ayaa noo sharciyaysay oo sidaasi lagu qaato wuxuu yidhi ninkii gabyaaga qof walaalkii gaday meeshaa laga ganaaxaaye gacaluu xigaalkooda hagraday gocosho dayn waaye horta walaal nimankan meesha jooga ee maxaa la yidhahdaa dowladda sheegan haya nimanku horta dantii loo dhistay baa ahayd in khayraadka iyo dhulka soomaaliyeed lagu boobo sababtoo ah cidda dhisatay iyo meesha lagu dhisay iyo dhaqaalaha lagu bixiyey iyo qaabka loo dhisay iyo sida loo maamulay waxaan oo dhan asal waxaa u ahaa wax laga soo shaqeeyey oo loogu talagalay nimankan in lagu banaysto dhaqaalaha iyo dhulka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed dhaqaalaha iyo dhiigga in lagu banaysta labada horta loogu talagalay wa ficlan warka aad sheegtay waa war jira weye haa sax weye su-aashaadu waa su-aal jirta oo saxa waxaa nimankan loo dhistay haddii la yidhaahdo dhulkii khatar baa jirtay horta marka hore oo nimankan ciidankooda meesha joogay ma aysan jirin haddaysan jirin marka si ay sida iyagu ay rabaan wax ooguma furi karo hadday noqon lahayd inay bad galaan iyo hadday noqon lahayd in maxaa la yidhahda ay berri tagaanba ayagu siday rabaan wax uguma fuli karin dhowr qodob bayna ugu fuli karin oo kow meesha horta meeshay ku socdaan ee ama saldhigan hayaan ama ay degi rabaan ma oga horta cidda uga horeyso ama kusoo dhaweyso ma jirto oo meesha ugama horeyso waa qodob qodobka labaad khatar islaamiyiin oo taagan baa taagnayd mar walba oo jirtay oo iyadana meesha diideysay qodobka saddexaad ee, waxaan ay sheegaan ee, ay dhahaan maxaa dhihi jiray ii sheegay ay dhahaan shuruucda caalamiga ay dhahaan baa iyadana meesha ka taagnayd oo iyadana arrin kalea ka jirtay waxaa afreeya oo kaleeto meesha ka taagnayd jabkii maraykan ku dhacay ee, unisom ku dhacay laba- kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii baa la ogaa cabsi badan oo laga qayba dadkan soomaalida laga qayba jirtay waxyaalahaas oo dhan laisku soo aruuriyey markii la isku keeno waxay kalifaysay ilaa aan wax magac dowladeeda meesha aan loo samayn inaan soomaaliya la geli karin inaan soomaaliya wax laga qaadan karin inaan badeeda laga kalluumaysan karin inaan berigeeda wax laga qaadan karin taasaa socotay mar haddii tii dhacay marka waxaa la yidhi wadda marka ee, aan ku maro laba qodobna aan kaga badbaadno khatarta nimankan islaamiyiinta ah aan ka badbaadno oo niman gaashaanbuura oo caratuura oo ayaga xaggooda naga jira aan samaysano waa afrikaanti meesha lagu xaaqay lagu xareeyey ee meesha la geeyey wey iyo maxaa la yidhahda ii sheegay niman dowlad taas aan kaga badbaadno khatarta islaamiyiinta talabaadna aan kaga badbaadno wixii ay lahaayeen shuruucda caalami aan kaga badbaadno dowladda soomaaliya waa dowlad ictiraafsan yahay waa dowlad la dhisay oo waa dowlad oo ummadda ay taqaano oo reer galbeedka iyo gaalada ictiraafsan yihiin oo wixii ay sixiyeen haddee waa wadan isaga dantiisa khaaska ah wixii sixiday intaan dhahno marka aan wixii marka magaca aan wax ku boobno labada qodob oo la isku daray marka waxay dha- kaliftay aas-aaska iyo hindisaha nimankan asalkooda lagu soo aas-aasay ee lagu soo dhisay markii lasoo dhisay ee la keenay lana arkay inay awood iyo tabar ayn lahayn oo meel aysan gaari karin la arkay oo aysan naf meesha ku haynin oo dadka ay indhaha ay saareen yaa haddana waxa lagu xoojiyey qodobka koowaad oo ahaa in afrikaan calooshoqaystayaal uurbuura la keeno maleeshiyaad la sameeyo markii taa marka ii sheegay meesha hirgasho oo la yidhaahdo niman islaamiyiin oo xoog ba meesha joogo si dowladda markay cagaha u dhigato waa in la taageero danta guud ee loo soo dhisayna waxay ahayd aasaaska oo lagu biaasa wuxuu ahaa in nimankan meesha lasoo geliyo ahaa kabacdi markaa kadib in la yidhahdo dowlad baa meesha la geeyo dowlad baa la dhisay waraaqihii wixii la rabay oo horaan ba maxaa dhihi qoraana laga saxiixdo sidaana badii soomaaliya iyo khayraadkeeda iyo xoolaheeda iyo dhaqaalaheeda lagu baabi'iyo intaasaa marka aasaaska nimanka loo aasaasay yay ahayd labadii khatarina saasay kaga badbaadeen aasaaskiina saas ugu hirgalay ilaa haddana tii unbaa shaqaynaysa walow la dhihi karo boqolkiiba maxaa la yidhaha ii sheegay waxay ku guulaysteen waa waxaan labaatan dhannayn la dhihi karo oo sababtoo ah dhulkii dee ay rabeen wax hadda bad maxaan ka ahayn bad waxaan ka ahayn berrigiisa dhulka hadda wax wax badan oo hadda tiro badan kama aysan qaadanin oo dhulkii berrigiisa maxaa la yidhahda ii sheegay waa nimanka muslimiinta ah baa haysta iyo dadka muslimiinta ah laakiin nooca ma qayb ka mid a waa u hirgashay hawshooda waa u hirgashay
waaya cabdullahi xaaji in labadiinaba hadda in qurba joogta baad ka mid tihiin oo dalka dibaddiisa ayaad joogtaan dowladihii ugu dambeeyey waxaa kaalin ku lahaa qurba joog siyaabooyin kala duwan baa lagu keenay qaar waxbaa la soo baray kuwa nolosha bay ka dhaceen dhankiina maxay ka ahaayeen qurba joogta u badan iminka dowladda federaalka siyaasiyiintii ah wax badanna iyagii shisheeyaha ay u fulinayaan saddex waxaan ka sheegaynaa insha allah midda koowaad waxa waaye horta dadka ugu badan waa dad nolosha ka dhacay oo macnaha ama nolosha ka dhacay markaan leeyahay dad ama xabsi soo maray ama ku sigtay in xabsi soo maraan oo macnaha dembi dembi soo galay oo dad nolosha ka dhacay waaye ama darooga cunay ama iska dadna waa dad qaxooti lagu keeno waddankan markii hore oo iskuulka soomaaliya aan iskuul iyo waxbarasho soo marin kabacdina ceyr iyo macnaha waxay galeen macnaha qaabkaas ay galeen nolosha iska iska qiyaalka galay qaabka saddexaadna waxa waaye dad xoogaa iskuulla soo maray laakiin lasoo tababaray oo jawaasiisa macnaha kulli jawaasiista jawaasnada kulli waa ka saman yihiin laakiin kaatag waxay kale iyaga kala sarreeyaan marka dad kala noqda wasiirada oo magaca wasiirka la siiyo waa dadka iskuullada soo maray oo la siiyo soo tababaray inay noqdaan jawaasiis noqdaan laakiin dadka baarlamaanka soo mara oo uu baarlamaanka ugu badan waa dad nolosha ka dhacay hadda meeshaan hebel hebel aan ka yidhaha mar raba dad banaan garanayaa oo ciyaalkooda ciyaalkooda xabsida ku jiraan marka yaab waxaa ah qofka isaga cunugiisa xabsi ku jiro inuu yidhahdo soomaaliyan tegaayo cunug kale ilmo soomaali joogaan horumar gaarsiinaya aqligaa aqliga aqligaa diidaaya waa waxa aqligu diidayo marka dadkan saasay u badan yihiin dad nolosha ka dhacay ay u badan yihiin kulligood waxaa kaloo jirta marka arrin kalaa jirta oo dadka qaarkood dad waxaa jira shaqaysan jiray nolosha aan ka dhicin waa laakiin nambar yar ah oo waxaa soo galay maxaa la maxaa la yidhahdaa raadad soo galeen raadadka migay soo oo dad fiican migi hore ahay raadadaas soo galeen raadadkaas waxaa kamid a qofkan macnaha inuu ama muslimnimadiisu ay fiican tahay ama dhaqankiisu fiican yahay kamid a dadka marka waxa waaye xoogaa hay-adaha sirdoonkaa dabagalay heer waxaa la gaarsiiye layidhi la yidhaahdo ama waan waad nala shaqaynaysaa waxaan rabnaan kuu diraynaa oo noo qabanaysaa ama xabsiga aadaysaa qofkii marka asaga marka waxa waaye wuxuu door biday inuu shaqaale noqdo dadkan saasay u kala baxaan laakiin alcumuuman soodu waxa weeyaan dad nolosha ka dhaca waaye dad nolosha ka dhacay oo ilmahoodii iyo familkoodii iyo qoyskoodii iyo toodiina xataa shaksiga xataa dad dad dayaca waaye oo macnaha maaray kari waaye saasay u badan yihiin qisa cajaa'ib aan kuu sheegayaa cabdullahi maxamed farmaajo waxaa lihi madaxweynaha soomaaliya waaye maraykanka wuu imaan rabe inuu tago rabo maraykanka oo u-anta tago trump aa madaxweyne ahay sida saxda waxa weeyaan qofka madaxweynaha waddanka dibadda ka imaanaya maraykanka marka uu waddan kala tago securitiisiga iyo nabadgelyadiisa in la ilaasho waaye trump run uu sheeg wuxuu yidhi macnaha qof waafasa maraykan wato waddan kale madaxweyne ka ah waxaan security hoosihayna ma jirto waxaa la waa la joojiyey waa la kansalay waxaa lasoo diray ninkii marka ahaayey kayre kayre macnaheedu maaha inuu baasboor soomaaliya wata macnaheedu maahan baasboor norway oo wataa laakiin maadaama uusan baasboor maraykan wadin security waa la sugayaa ma fahante marka number kowdu waxa waaye warka asalkiisu waxa waaye qofka hadduu laba baasboor dad waxaa jira laba baasboor wata waa jiri karaan qofka laba baasboor wata oo fiican wuu jiri karaa laakiin kuwa soomaalida hadda matala ama soomaalida jooga ma ahan hadda haddaad si kale haddaan u dhigno hadda nimankan yuhuudda ah oo kale baasboor maraykan wada wataan adduunka say u qarribayaan adduunka say u qarribayaanna waad waa la socotaan marka ma ahan ma is ma iskeenayso muslimaan ahay magac muslimaan wataa soomaaliyaan ahay baasboor ajinmaan wataa soomaaliya waxu qabanaa maya wax dhacaa maahan xataa hal boqolkii hal xataa ma dhacayso waaya warbaahinta alfurqaan ayaad nagala socotaan barnaamijka diiradda jimcaha ayaan ku guda jirnaa oo toddobaadkan ay marti ku yihiin ibnu muflix iyo cabdulaahi xaaji oo arrimahaas soomaaliya si aad ah ula socda En ibnu muflix en dowladda federaalka ee hadda in hogaanka uu yahay xasan sheekh haddaan u imaanno laba sano iyo xoogaa bay jirtaa dagaal bay gashay waa ay ku fashilantay xasan sheekh marka uu doorashada soo gelayay soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah buu la soo shir tegay oo dadka uu u sheegayay halkudhigaasi halkee buu ku dambeeyey akhi baarak allahu fiikum waa kii ulaa ninka abwaanka tukashada ibliiska adugu iyo toobadkeednimada ma taqaanin mooyaan ilin khayr ma taban taabsho horta xasan khe- xasan sheekh khayr lagama sugaynin ibliiskaa salaada un kuu diidaya aadan karinaynin oon intuu doorku saara bustaaq qoyan ku saara madaxa ku- ku seexinaya unba horta dadka soomaalida ku sameeyey intii waxa- aan wax fahmaynin ee qabiga ahayd intii wax fahmaysayna marka horeba way iska garanayso way iska fahmaysay ee soomaali heshiis ah dunida la heshida xasan sheekh haldhigaasi marka hore inuusan ay runtii ahayn oo beentii ahayd ninkii wax garanhaya wuu garanhaya sababtoo ah waxaa la yidhi gacantii wax qaadka taqaan haddii la gooyo gumudka dhaqdhaqaaqa tuug ninku hadduu yaho gacanta la jaro xataa hadduu si kale waxu qaadan waayo intii yarada la jara soo dhan buuxsana gumudka buu dhaqaajino de mana qaadi karo wax kuma qaadi karo oo waxba u qaban mayso xasan sheekh horta tuug marka hore intaba tuuganimadiisa ay cadaydu buu ahaa Een, jacayl hadda nimankan baarlamaanka sheeganaya murtadiinta ay jecelyihiin omayn dooranin ee meesha waxaa yaalay xasan sheekh sababta loo doortay dhib uu farmaajo abuuray buu ahaa farmaajo dhibkuu abuuray nacayb farmaajo loo qey marka labada isku soo haddii waxaan hubaa oon boqolkiiba boqol hubaa haddii nin kale oon farmaajo ahayn xasan sheekh uu la soo fuuli lahaa booska uu farmaajo soo fuulay xasan sheekh waa la tuuri lahaa kaa kala kusoo bixi lahaa laakiin asaga xasan asaga farmaajo markay isku soo hareen yaa waxaa la yidhi naaru meel qowmale soo maahan haa warkan tuuga ehe aan wax la xadi karre wax la boobi karre ee khaa'inka ah yaa noo dhaame ee midkan aan iska tuuro nacay farmaajo horta meesha kusoo galay ee jacayl xataa kuwan murtadiinta ee doortay ay u qabaan kuma soo gelin taa marka laga soo tago ninka la yidhahdo xasan sheekh yacni waxaan u malaya in badan baan ka hadlay Do- hadday noqon lahayd waqtigiisa hore ee uu farmaajo ka horreeyey iyo hadda hadday noqon lahayd ba labada sana uu joogay in badan baan ka hadlay hawshiisa weedha xasan sheekh dowlad- maxaa dhihi jiray dowlad een, maxaa la yidhahdaa ii sheegay een, nabada dunida heshiisa dowladda heshiis ah waa beenti saacaddii aad ogeyd ee taagneydba isla markiiba waad ogeyd dan iyo puntland meesha ka baxeen waa kow muuse biixin horaan buu banaanka sii taagnaa waa laba axmed madow tuugba horaan baa isagu maxaa la yidhahdaa ila wuu kula socday ila wuu kaga socday maalinku isku day inuu taabto oo dhegta uu taabto uu isku dayna waxaan xog ku helay xasan sheekh inuu imaaday kenya nairobi imaaday uu la fadhiistay ruto uu yidhi ninkan meel ii dhaafiya ninkan cuqubaqabaha meesha fadhee maxaa dhihi jiray aniga dagaalka shariif qayd dagaal la galay aani la soo galay farmaajo la galay ee haddana taagan hala ii dhaafiyo inuu yidhi waa- yaa xogga ku soo gaadhay oo niman xogaa la ii sheegeen kadib waxaa la- aan ka- waxaan ka war helay in axmed madoobiya asagoo ay axmed madoobiya imaaday axmed madoobiya asagana is- isku arkeen meeshii gurigaha ay tageen guriga ilaha wax loo tagay garanay murtad wax laga aqbali garan maayo ay tageen inuu yidhi xasan sheekh xogtaada waan hayaa meeshaad ku socotana waan ogahay ruutona waa u tagto warkaasaad ku tiri ballan waxaa igu ah inaan sida maarka hore saan farmaajo u turadna inaan kuu tuuro inuu xasan mar erga soo dirsaday oo xamse markuu imaan hayay halkan uu imaan hayay ee, nairobi uu imaan hayay in la yidhi maxaa la yidhahdaayey een, uu u socday arrinta xalkeeda inuu u socday oo xasan sheekh iyo uu heshiisinaya axmed madoobe ruutan intuu waada uu yidhi barnaamijkii asaga ahaa halkaa lagu joojiyo een, ruutan marka hore uu ku xidho uu yidhi ninkan een, maxaa la yidhahdaayey isha dad wadooda kula jiraa dadkaas aan saaxiibaana isoo aan isku dhacna ma rabo bal waan ku noqonayaa oo carabka afka ugu dhex walaaqay kabacdina uu ninka le xamse hawsha uu dhameeyey cabsi waxa- Axmed- waxa uu ka- xasan sheekh ka cabsi axmed madoobe saa darteed xasan sheekh marka wuxuu heshiis leeyahay ma jirto wuxuu heshiis la ahayn muuse biixi wuxuu heshiis la ahayn ee, ninka la yidhahdo maxaa la yidhahdaa ee, deni axmed madoobe laftiisu heshiis la ahayn labadan iyagu maxaa la yidhahdaa saddexdan iyagu masaakiinta ee badna haysanin een, tabar badanna aan lahayn ayagu way ku qasban yihiin inay marba heshiis la qaataan waxay ku qasban yihiin bada ay wax kasoo dejistaanna male meel kale wax kasoo degaanna male way ku qasbeen marka inay xasan sheekh heshiis la noqdaan marka weedhis markaan usoo noqdo xasan sheekh haba yaraato wax duna oo heshiis uu leeyahayna ma jirto oo labada wadan ee deriska la ah ee midna etoobiya midna soom- kenya yahay yuu kenyana ku dhuqleeyaa etoobiyan uu ku yaryahay walow uu heshiis leeyahay laakiin haddana heshiis hadda sii fiican oo caga badan ku sita oo isku sitaan oo qurux badan oo ma kama dhexeeyo xogta saan ku hayo kama u dhexeeyo xidhi fiican xagga meesha laftooda kama jiro waa laisku mujaamalinayaa waa laisku muquuranayaa laakiin siduu kenya ku yahay kuma ahan macadala marka cid kasii shishaysa iska badaa marka xasan sheekh cidda uu heshiiska la yahay waa cidda tuuganimadiisa ku taageerta waa cidda dhaqaala ku siisa waa cidda maxaa la yidhahda xoolaha muslimiinta ku baabi'e xoolaha muslimiinta uu ku dhaco yacni asaga heshiiskiisa iyo nabadiisu iyo wuxuu heshiislay waa un keliya wixii dhuun la mar leeyahay hunguri cidda garab ku siisa waye weedhiisuna waxba kama jiraan waana been dibna horena waa noqonin dibna u noqon mayso haddana dee waxa ka taagan iyo meesha wax ka marayaanna xogaal baad ka tihiin oo idinkaaba maxaa dhihi jira wariyaal ah waaya midda gudaha ibnu muflix soomaali heshiis ah waxaa ka dhashay in qabaa'ilaadkii la hubeeyey meelaha dowladdu ay joogto ay ku dagaalamayaan bal taana ka waran hadda horta waxaa la yidhi nin hooyada adilay hoos kuuma jiido soomaalida qaar nin aabbaha haday dhahan qaar nin hooyada haday dhahaan laakiin ma- maadaama saj- sajciga uu ha ku socdo waxaa fiican in hooyada la yidhahdo nin hooyada adilay hoos kuuma jiido hooyo hoos waa marka waa haj- waa haj bay ku socotaa marka nin horta asagii naftiisii iyo dadkii iyo dowlad wuxuu dowladda sheegnaya meesha madaxda ka ahaa iyo madaxtooyada dhexdeeda wax ka taagan la ogyahay musuq maasuqa iyo isdabamarinta iyo nijaasnimada iyo tuuganimada ilaa qubuurii uu fogahayo la ogyahay qabiilka sugaaya inuu wax u taro ama uu wax ka qabto baaban rajiyaan la yaabanahay uu noocuu yahayba marka taa laga soo gudbo xasan sheekh dabkii qabaaisha intuu soo galay wuxuu gaadhay heer 91 ka bacdi uusan gaadhin buu gaadhay waa la ogyahay taa waxaan u malaynayaa wax daahsoon ma aha waxa ka socda mudug galgudud ka socda waa laga warqabaa shabeellaha hoose tii ka dhacday waa la ogaa shabeellaha dhex tii ka dhacday iyadana labadii qoys ee madeerka ahaa ee abgaal wixii dhex maray iyo balaayadii ka dhacday iyo xataa guryaha la iska gubay waa eh, miidha meel ba lasoo dhigay waa la arkayay waa dadka asaga uu ka dhashay wa nin gurigiisa damin waayana guri kaleento inuu daminayo u malayn maayo haddii ilaahay subxaana watacaala uusan qabaninna labada sano u dhiman hadda dabku halkaan buu kasii huri saan buu u socon mana qaboobaya allaahumma laba option in ilaahay keeno waa laba qayb in ilaahay laba laba laba maxaa dhihi jiray sheegay qodob in ilaahay keeno waa gooni nimanka muslimiinta ah ilaahay intuu ummadda u bixiyo ku badbaadiyo iyo inuu ilaahay dadkaas isleen haya intuu iyaga damiirka u soo celiyo oo iyaga ilaahay subxaana wa- waxyaalahay sheegan waxaa ka mid ahaa nimanka dhalinyarada markay ka hadlayeen arrimada ka hadlayeen waxay dhaheen dad bay laayaan waxay dhaheen isbaara dhigtaan waxay dhaheen eh, dhaqaale sharci dadka ka qaadaan waxay dhaheen qawaasha isku diraan ninka gaalka ah hal- loo- loo saal bas weydiiyey wuxuu yidhi nimankaas dhulkay joogaan nabadgelyo iyo maxaa la yidhaahdaa iyo heshiis waxaan ka ahayn kumaana maqal buu yidhi ee xaggeed ka keenteen caddaynsi maxaad u haysaan waa qodob qodobka labaad wuxuu yidhi war annaga aan ogsoonahay oon kaaga xukroonay ha nooga warramin ha nooga warramina annagaa idinka xukroon nimankaas la soconna nimankaas dad bay dileen oy kurka ka dhuf ku dhufteen waa idinka dhegaysanaynaa dad bay qarxiyeen waa idinka dhegaysanaynaa laakiin qabiil bay isku direen iyo isbaaray dhigteen iyo dad door bay kufsadaan iyo nabadgelyo ameeri joogaan ka jirta dhegta inta naaga shtaan oga baxmaysa ha ku daalu yaa layidhi bal u fiirsa yacni gaalkii joogay caddaanka ahaa ee waddan ka maqnaaba oo yaa oga khabiirsan markaan dib soo noqdo nimankani waxaan hurahaya iyo qabaa'ishan iyo howlahan socda waxaa ku hoos duugan bacmadow baa ku hoos jirta lacag ah oo dhaqaale ah oo hoosta laga guran hayaa jirta haddii aan qabaa'ishan iyo dagaalkan in soconinna ma socdo tusaale gabanaan ku siiyo hadda maa dhow cawda hubbaa lagu qabsaday hubka cawda lagu qabsaday ee arkayseen ma idinla tahay hub uu dad shacba gadan karo inuu dhan yahay hubka intaa leeg maya never ever afar gaari labana gadaal bay ku jireen dib baa loo celiyey xogtaan hayo waxaa lagu celiyey gobolka doola lagu celiyo way soo bixinayeen way cabsanayeen ee hadda way joogaan gobolka doola lagu celiyey labana waa la furtay baabuurta la furtay waa labo hal maaha laba wey hal gaari ma aha hal gaari weyn ee uun la sawirayo ma arkaysaan meel mid kalaa jira oon la sawiro wax laga qaadin oo wax alla wixii saaraa laga dejistay waxaasoo dhan waa wax xasan sheekh uu wado waa wax xasan sheekh uu dhaqaale ku raadinayo waa wax uu rabo ummadii soomaaliyeed inuu isku gubo isku baabi'iyo asaguna wuxuu ku noolaadaa dhiigga dadka Soomaali- waa goofane bahal goofane la yidhaahdo marka hore waa shilin yar marka dambe dhiigga uu batay aad u cabana wuxuu noqdaa goofano weyn buu noqdaa oo fardhaxda leeg xubinteeda leeg buu noqdaa xasan sheekh marka waa goofane ilaahay ummadda ka soo gaara mayno goofanimadana wuu wadi doonaa insha allahu tacala laakiin u hirgeli maysa bidnillah cabdullahi xaaji dowladda federaalka muddadii labada sano ee u soo dhammaatay waa ay iswateen si kasta isku wataan hoggaanka dowladda cid kasta oo siyaasiyiin ah oo wax ka sheegta waxa ay ku shabadeynayeen in afkaarta al-shabaab ay wataan oo ay fidinayaan dagaalka ay kasoo horjeedaan waa la kala baqayey laakiin hadda waxaa muuqata in khilaaf uu dowladda soo kala dhexgalay oo xildhibaanadii laba garab bay u kala jabeen in badan oo kudlo ah xasan sheekh ayay ku kacsan yihiin waxay ku baaqayaan in xamse meesha uu ka bax xataa waxa ay leeyihiin in waa suurtagal in wax la iska weydiiyo in xilka in madaxweynaha dowladda federaalka qolada hadda qalinaysa maxay xasan sheekh ku haystaan oo maxay ka doonayeen horta taas waa anoo taas usoo noqon doonaa hal qodob oo walaalka walaalka ka dhawaajiya rabaa inaan dib ugu noqdo wax yar oo ah soomaalida heshiiska ah ee adduunka heshiis la ah hal tusaalaan bixinaa yar oo ah ee, waxaan ognahay ninkan hadda un-ta meesha u joogo la yidhahdo james wine la yidhaahdo soomaaliya gobollada soomaaliya meel buu tagaa wax maamul goboleed ilaa waqooyi kasoo bilaw ilaa meesha la yidhaahdo kismaayogey xasan sheekh nama tegi karo marka intaan adduunyada heshiis la- lala noqonin waxaa horta ka horeysa soomaalida heshiis in lala noqdo oo xasan sheekh uu awoodi karo ado inuu tegi karo gobollada soomaaliya su-aashaada haddaan usoo noqdo saddex saddex arrimood ayaa is saaran Eh, horta markii hore gurbaana loo dhiibay xasan sheekh iyo gruubkiisa waxaa la yidhi gurbaanka garaaca gurbaankan waxaa la yidhaahdaa shabaab ha lagu duulo oo shabaab hala laayo mashruucna waa mashruuc mashruucna way aheedoo mid xasan sheekh keligiis wada maahan mid asaga loosoo dhiibay aheed mashruucaas marka waa lagu weejiray oo mashruucaas macnaha walaa baarlamaan walaa wasiiro walaa maxaa la yidhahdaa xasan sheekh waa lagu weejiray qof kastana si uu arkayo qof lacag ugu jiray qof qabiilkiisu meel uu degaa uu macnaha uu tigi oo macnaha alla qabanaha uu ugu jiray qof nacayb oo muslimiinta nacabyi ugu jiray wejiyo badana lahayd way fashilanta marka taas way fashilanta asalkan waxaa ah oo sida saxdaa ah markii waxa guusha qof kasta waa jecel yahay guuldarrada qof kasta waa neceb yahay sida asalka ah saas waaye taas waa mid midda labaad waxa weeyaan markii laba sana la gaaray laba sana markii la gaaro galbeedku nimankan ay soo dhiseen sida caadada waxa weeyaan laba sana markii la gaaro in ayaga laisku garaaco ayaga laisku dhifto sababta laisku dhifaana wax kala maahan waxa weeyaan dad aa u diyaarsan xasan sheekh farmaajo magacow qofka artakeen cod soomaalida kuma aysan imaanin nimankaana la soo xareeyey codkaa laga iibiyey lacagaa la siiyey hebelaa doortaa la yidhi joosku xataa ayaga ay ku doorteen xataa xasan sheekh ayaga ma lahan marka dadkii soo bixi lahaay oo imaan lahaay oo macnaha dadkan lagu bedeli lahaay ayaa la rabaa meesha laga soo saaro reer galbeed reer galbeedka hawsha wadaan ninka maca ninka baarlamaanka ku magacaaban oo ku dhaha anigu mucaarada xasan sheekh ku ahay ma ahan fikir asaga ka yimid maahan tax meesha sidaa xalan loo soo xalan loo soo xalan loo soo diro weeya haddaba xataa asaga ka yimid oo asaga xataa uu ka yimid xataa inuu qabiil u diidan yahay macquul waaye oo qabiil ahaan usoo horjeedo xasan sheekh waa macquul ballanqaad uu sameeyo xoolo islaamiya oo masaakiinta laga dhaco asaga la siiyo loo ballan qaaday oo waayey oo dad kale la siiyey oo arko oo u mucaaradana ayadana macquul waaye laakiin wax dan soomaaliyeed ah ama dan ummadeed ah ama dal dan ah dan dalka ah ama diinta ah iskuma iskumaysan mucaaradin midda saddexaadna oo u dambaysana waxay noqonaysaa xasan sheekh wuxuu noqday dee wuxuu bahal waxaa jira layidhahda cantalyaay oo lafaha xataa laqa xasan sheekh wuxuu noqday qof wax kasta wax kasta laqaaya manaha qof dhinta ka xishoomaa mid nool ka xishoomaa mid xataa kuwa dhalan ka xishoomaa xataa marka xumaantiyaa marka xumaantiyaa saayid noqota marka xumaantu markay saayid noqotana dadka iyagoo kulligooda iyagoo mujrimiin ah oo kulligooda mujrimiin ah qaarkood waxaa laga yaabaa xoogaa biniaadnimo inay ku dambayso inay ku dambayso ay ku dambaysaa laga yaabaa marka intaasaan kusoo koobaa insha allah
ibn muflix markaad wax ku dhistay waxyaabihii aan soo aragnay marka hogaanka dowladda iyo xildhibaanada iyo iskhilaafaan natiijada durbadiiba ka dhalan jirtay een khilaafaadkaas oo shisheeyaha ay soo faragelin jireen kuwa hadda bilowda dhan kale waxaa barbar socda iyadoo shisheeyuhu ay baxayaan oo sanadkan lagu wado in meelo badan ay faaruujiyaan muxuu khilaafkooda ku biyo shubmi karaa wuxuu yidhi maroodiga hurdaa geedka wejihi fahariciisa hiyigiisu daaq buu ahaa taana hadi waaye hanqalluucsay oo gaadhi waa xiid ha raadsanuya kaashurdiyo habasna dooneene marka nimankan horta mid sheegan haya maxaa la yidhahdaaye madaxweyne iyo mid sheegan haya raiisul wasaare iyo mid sheegan haya baarlamaan intooduba waxba kama go'aan way isqa qabsan hayaan way isku dhegdhegayaan way iswada hayaan aakhirkuna xarunta xalan war ka soo bixi xarunta xalan war ka soo baxo un baana lagu maxaa la yidhahdaa sheegay rafa qalanaya nimankan hadda baa kacdoonka wada wasiirada iyo dhulalka loo magacaabay kuna una suurtageli weyday shaqadiina qaban waayey nimankaasi shaqadiina waaye baan rabaa markay waxay rabaan waa gilgilasho xoogaa inay gilgishaan xasan sheekh xoogay ka daafaan bay rabaan xoogaa xoogaas qaybo badan waa loo tuuri ninkan ra-iisul wasaaraha ah sheegan haya ee meesha jooga ee maqaarsaarka ah xasan sheekh inuu tuuro mar hore isku dayey laakiin way u suurtageli weyday cabsi u baqitaan u baqay kana baqay ninka la yidhaahdo axmed madoobe oo ninkan isku hayb yihiin iyo kenya nimankan hadda jooga ee maxaa kenya xaaraanta ku haysta asagoo kenya calaaqa badan uu leeyahay cabsi uu nimankan ka baqay unbu xasan sheekh u dani mooyaane mar hore uu dani ku qancin lahaa uu tuuri lahaa way u socon weyday laakiin asagaa baqay lafiis u baqay oo wuxuu yidhi meesha haddaad gasho arma hawl kale kugu soo fakataa hadda laftirkeeduna kama marna meesha tii oo way ku jirtaa aniga marka fikirkay hordhaca markaan hor sii hordhacon sii boobo waxaa ii muuqata nimankan waa waa ii sheegay xoogay kuwa adu xilka laga qaadi doonaa qaybkood xil baa lagu qancin doonaa qaybkoodna qaybkoodna lacag baa la siin doonaa way iska dhammaan doontaa aakhirka u dambeyn waxay noqon doontaa on xalan waxay sooga haddii xalan xasan sheekh iyo xamse ay iska dhex aragto inay meesha ka tuurto waa laga tuuri waxaa lagu dhihi baarlamaan soomaaliya lagu dhihi wadadaas ayaa maxaa la ii sheegay meesha lagu soo gelinayaa waa haddii ay maxaa la yidhahdaa ii sheegay ay in la tuuro ay noqoto haddii la tuuri waayana labada qodob bay noqonaysaa laakiin mar waliba waxay ku xidhan tahay tuuritaankooda iyo tuuritaan la-aanta waxay ku xidhan tahay xaalana wax ka soo baxa danta xaalana ku xidhan tahay danta xaalana wixii ah unbaa noqonaya mid hirgaca hadday danta xaalana ku jirto in la tuuro nimankana waa la tuuri haddii aysan ku jirinna la tuuri maayo kuwana waa muuse kalan baa loo ama waa la kala xaraasi ama waa la kala qancin ama lacag baa lakala qaar la siin qaar xeel baa loo magacaabi kalento way isku dhammaanayaan marka marka wax haba yaraata ee khilaafkooda uu sal oo saameyn weyn uu sii yeelanayo ima muuqata aniga intaa koley aragtayda ah waayahay gabagabadaan kusii siqeynaa n ibnu muflix n shisheeyaha dowladda federaalka waa ay ku daaleen dhaqaalo badanna waa lagu bixiyey wax badanna kama soo naasa caddaan waxyaabihii laga doonayey marka xilligan waxaa la joogaa soo lama dhihi karo xilligii faraha lagala baxayay sida afghanistan oo kale
akhiya ummaddaasi waa waabariyay sacaba laguma qariya wey nimankani way og yihiin maan dhoweyd oon dheeraynin nimanka aad ugu dhuundao la socda aadna u aaminsan meel maqaaxya ku sheekeynayay hay war bal ii warran baan ku idhi xagee wax marahayaayo nimanka bal ka warra dowladda ka warra nimankii maxaa la dhihi jir yararka aha xagee marahayn hawshoodii oo nimankanuna aad ugu dhex jiraa oo ku dhex jiraa oo kii imaadaba uu ka qayb galaayo marka wuu ii sirbaxaa sacbiga wuxuu yidhi ahow xaqiiqda jirta ee dhabta haddaad rabto nimankan amson meesha hadday ka baxaan soomaaliya waa ku daysay buu yidhi soomaaliya way daysay haa oo sabab awa dowladda la dhisaayay ee labaatanka sano maxaa dhihi jir la soo waday ee waktiga soo qaad maxaa jira wuxuu yidhi yahow meeshan dowladii ma joogto waxaan qabiil bay ku dhisan yihiin bilaash baan la taageeraynaa bilaash baan la ordaynaa nimankaas yararka ee meesha jooga ee inkaarta qaba adaasagoo agtiisa kaar bay ka qabaan ee afka duuban nimankaasaa carradii qabsan doona nimankaasaa wuxuu yidhi soomaaliya lo nimankaasaa xukumi doona waana lagu qasbanaan doonaabiyo in lala shaqeeyo waana lagu qasbanaan doonaabiyo in la taageero waana lagu qasbanaan doonaabiyo nin mucaaradku inuu mu'ayid noqdo asagoo dantiisa ka dhex arkaya way ku qasbanaan doonaan buyu yacni culamadu waxay yidhahdeen alxaqu maa shahidad bihi lacdaa taasi marka way iska muuqataa oo mar horena waa la qoray gaaladaa qortay oo maqaalo badan ka qoray nin maxaa lay khabiir maraykanaa qoray mid ingiriisaa qoray mid maxaa lay faransiisaa qoray kuwa muslimiin oo kalento aqoon-yahanaa qoray in soomaaliya cagta wadada ay ku haysa ay wadada afghanistan tahay mar hore laga hadlay dhowr sano ka hor baa laga hadlay oo la yidhi si hadda ku socota ku socoto aakhirka u dambeeya waxay tegi doontaa wadada afghanistan in soomaaliya ay cagtaa nimankan ayada ay qabsadaan nin baa marka wuxuu soo jeediyey war hadda intay joogaan aysan waddanka xoog iyagu ay awood ku qabsanin hadhow cidna la heshiin mahayaane waddanka hadday qabsadaan sandulle ninkay rabaana farta sanka ka gelin kay rabaana maxaa leeyahay ii sheegay asagoo dulaysan waxay rabaan aqbalay wiyade war hadda hadda la dhow yahay hadda nimankan heshiisa lala galo nin baa soo jeediyey marka akhiya waa iska caddahay muranna kuma jiro nin caqli qabana kama shakinayo soomaaliya inay nimankan dhallinyarada aakhir ku dambayn doonaan inaan gaaraynin inayna gaaraynin wallahu aclam garan mayna taasoo gacanta ilahi baa dishaanada ku jirtaa laakiin nimankan waxay dowlad ku yihiin ay ku joogaan la baqbaqleeyihiin waa inta yar ee afrikaanka ee waddanka joogaan nin walbana wuu ogsoon yahay afrikaanka laftirkooda ma joogeen nima wamaalod wuxuu ka hadlahayay oo qoray qoraal meel lasoo dhigo asagoo luuq cariir ugu turjumaan ayaan akhriyey wuxuu soo qoray wuxuu yidhi nimanka soomaaliya jooga haddii aysan darooiska maraykanka ahaan lahayn daroniska maraykanka haddii aysan ahaan lahayn mar hore xataa afrikaanka waddanka laga saari lahaa buu mar hore daaqadda laga saari lahaa waa nin gaala ninka qoraya arrintaa ka hadlaya ee sheegaya sharxaya marka gaalada baa sidaa u og hadday dhalinyaradu hadday nimankan afrikaanta iyo nimankan meesha ka baxaan horta kow horta nimankan waa lagu daalay qodobka koowaad oo intaas intaasoo dhaqaale la siiya labaatan sano ka badan baa dhaqaale la siinaya ama ku dhowaad ee dhaqaale la siinaya dhaqaalihii wax galama wax kasoo baxa waa la waaye natiijadii la rabay in laga gaala rabayna waa laga gaari waaye maydkii iyo maxaa leeyahay urki iyo bakti iyo dhiigina waa ku batay tabaryaridii iyo awoodooda oo baabaday hubkii loo dhiibay oo wareey oo gacanta waa mujaahidiinta galena ay ku badatay intaasoo la isku daray waa laga cajisay nimanka hadda waa la nacay hadda marka waxaa la taagan yahay ama ha laga qabsado ama ha xajisteene ciidamo ayagu ay leeyihin inti loo tababaro oo masaakiino caloosoo shaqastayaal ahoo qabaa'il ku dhisan inti loo tababaro ha lagu wareejiyo dhulka amisoonna ha laga saaro dhaqaali baan la bixin la'yahay waa la khaariqay ukraine iyo dagaalkeedii ruushka lagu baaba'ay waxba gacan laguma hayo tii un baa maxaa dhejta hadda nimanka u dhacday dhaqaalena ka dhammaa oo eber buu ka baxay maxaa la yidhahdaa ii sheegay wax hadaf oo ay xaqiijiyaan oo ay maanta gaadheen oo la taaban karo nama jiraan saasaa marka kii keenaysa marka in maxaa la yidhahdaa laga samro way cabdullahi xaaji in dowladda federaalka in waxa ay isku dayeysaa inay dhisto in ciidamo maleeshiyaad badan baa la tababaraya kuwo badan waxa ay ku jabeen furuumaha dagaalka oo kumanaan ayaa la laayay kuwa hubkii bay dhigeen oo dalka ay isaga carareen kuwa dhaawacyo oo cid daryeelaysa ma jirto waxyaabaha hadda ay marka ka fikirayaan waxa ay tahay in admis markii ay baxda kadib in ciidamo la helo oo soomaali ah oo iyaga u dagaalama oo al-shabaab lagu sii mashquulin karo ka waran ciidankaasi in maxay ku dambeyn karaan annagoo aan ognahay in wixii afghanistan ka dhacay oo in ka badan boqol iyo konton kun la tababaray markii maraykanku uu ka baxayna hubkii iyo qoryihii ay wareejiyeen
saddex arrimood waxaan ognahay xarakadda shabaab mujaahidiin markastay hadlaan waxay dhahaan dadka nimanka soomaalida lasoo tababaro inaan dilna anigu ma jeclin ee inaad diintiin usoo noqotaan aan ka jecelnahay taas waa mid midda labaad waxa waaye ma dagaalami doonaan hadday dagaalamaanna wax yaraa dagaalami doonaan midda saddexaadna waxay noqonaysaa waa isdhiib nimankaas waa isdhiibaayaan dhiibayaanna wax kale maahan waxay isku dhiibaayaan runtii runtii igoo og ay haddana sii ogaanayaan marka waxaa dhici doonta ciidamadaasi waa isdhiibi doonaan si ay naftooda u badbaado unbay isdhiibi doonaan wax kale ma wax kale wax wax weyn wax weyn oo ma jiraan ma jirayaan insha allah wax dagaal ma dhici wax dagaal ma dhacayaan ayagana way og yihiin nimankan la tababaraha laftirkoodu iska ciyaal masaakiina waaye way og yihiin waxay u dhimanayaan waa waa un qutul dururigaas ay helayaan maahane mabda ay u dhimanayaan oo macnaha dowladda soomaaliyeed mabdaeeda u dhimanayaan si jirin way og yihiin marka la tababaraana way og yihiin markii hore oy xerada imaanayeen ugu tababara imaanayeen haddii xataa aaminsanaayeen xerada markay imaadaan ay ogaanayaan runta ogaanayaan because markay xerada imaadaan nolosha ka jirtay ogaanayaan inaan meesha nolol ka jirin inaan dhibaato ka jirtay ogaanayaan marka ma dagaalami doonaan wax ciidan oo dagaalami doono oo ma jirayaan waa isdhiibayaan waa isdhiibayaan waa daaseed wax kale ma jiraan insha allah dowladda federaalka in masiirkeeda ayaa hadda la isweydiinayaa waxaana la saadaalinayaa in wixii ka dhacay afghanistan wax la mid ah inay ka dhici doonaan soomaaliya balka aqoon-yahan ahaan inta aanan heerkaa la gaarin maxaad kula talin lahayd dowladda federaalka baarak allahu fiik laba laba weedhoo qabaan bulxan lehi baan maxaa dhihi jira kusoo kooy wuxuu yidhi qabaan bulxan waxaad aadamow maagan tahay adiyo maankaaga iyo meel ilaahay ku marin kala mid weeyaan mar labaadna wuxuu yidhi waxaad adigu miihalatiyo malaba waa beene waxaad mooday mowd baa suqada kaaga soo marya waxaan usoo qaatay labadaa eray ee qabaan bulxan ilaahay usoo qaatay nimankan taladu wuxuu yidhi ninkii tobanka wiil lahaa nin toban wiil lahaa show geel fara badanna haystay toban wiil lahaa waxaa la yidhi yaa col aas aas markaas war colka inaad wado joog geelana kuu joogmaya raggana kuu joogi mahayaan mayu yidhi waa la kari waaye dagaalki waa la galay toban kiilo waa laga dilay geelna waa laga dhacay asoo meel fadhiu nin u imaado kasu wuxuu yidhi war hebel waa haye wuxuu yidhi shalay oon tala hayeyna aan tabar hayeyna tala ma haynin buyidhi maanta oon tala hayana tabar ma hayo dowladda federaalka ah maanta talaada la gudboon aan siin lahaa aniga maxaa dhihi jiray aragtidayda waxaa weeye war maanta waxaa laydinka aqbali toobadkeen waxaa laydinka aqbali in laydin soo dhawey waddankiina ku noolaataan waxaa laydinka aqbali in maxaa la yidhaahdaye aad noqotaan dad waddankooda aan meel ooga qixin isa soo dhiiba nimanka muslimiinta waxaa tiraahdaa nimanka heshiis baan gelaynaa wadankii kaale ku wareega xukuma annagana maxaa dhihi jiray cafis noo fidiya ilahayna untoodkan oo soo noqono dastuurkan iyo xeradan wareegsan iyo naagahan fuk maxaa dhihi jiray madaxa buulka ale meesha taagtaagan afka guduudan ee baarlamaanka joognaa ku haya nimanka dayus barada ah meesha ka saara soo laabta sharci islaamkan ku soo laabta dibna u soo noqo talaan siin laha waa taa hadday diidaan soo baxan hadday diidaan waxaa imaan doonta sida afghanistan afghanistan dee badba meeshooda kaabuul kuma dhaweyne inay kuwan badda ku daataan oo garoonka dhaan intay diyaaradu dabada qabsadaan ay garoonka ay ku dhex daataan badda kuna baabaan baa keeni meel loo qaxana male xaggan al-shabaab baa kaa jira xagga al-shabaab baa kaa jira meel ugu carari male gaari meel ugu bixin male diyaar xataa fiican ku qaxaan xataa ma haystaan kuwa amerikaan iyo gaalaba daldalaysee kuwan xataa wax daldala heli mahayaan waxay akh noqon doontaa marka in iyagoo uun natiijadoodii dhammaatay dhaqaalihii haysteenna maxaa waxbuusa u taraynin baabaay kii baxsana ee ilaahay bixiyana inuu qax kusoo baxsado oo meesha ugu sukaysa kenya ay noqoto meelaha uu ka magan uu weydiisto meelaha galo kii dius baraha dius bariis uu dib ugu laabto inta kalentana uun dhalinyarada maxaa dhej mid gowracaan iyo mid uun maxaa leeyahay badda ku dhaca uu noqdo taa unbay aakhir noqon doontaa wax haba yaraata ee natiija oon taa ahayn oo soo socoto oo muuqata iima muuqata akhiyow gabagabadii cabdullaahi xaaji in ummadda soomaaliyeed maxaa usoo jeedinaysaa dadka soomaaliyeed waxaa la gudboon horta diintooda inay usba noqdaan marka koowaad dalkooda iyo si u difaac lahayaan ay ku fakeraan dantooda qofkii wadana oo dantooda wadana ama mid diinad ha noqoto ama mid dal ha noqoto ama mid adduunya ha noqotee inay ku daba faylaan sababtaasaas u leeyahna waxay tahay dadku xayawaanka xayawaanka ayaa inta cunto la siiyaa laba waxaa laga dhigaa rabaayad laga dhigaa dadku oo qalqi ilaahay karaameeye ahna waa kasii waa kasii fiican yihiin dadka soomaalida marka aqligooda dib inta ugu noqdaan qofkii qaldamaanaa intuu ku qaldamay dib ha su saxo kii saxnaana saxda u haysa ha sii badiyo qofkii dembi galana dembigii ilaahay ka galan lahaa ha ka toobad keeno midkuu qof kaloo soomaaliya ka galana su-aalkaas caafis ha- caafis ha weydiisto hala midoobo midnimo ha lagu tashado dalkan iyo diintan si- iyo dadka soomaaliya sidii loo dis- isu difaaci lahaayeen cadowga kusoo foorara mid cad iyo mid madowle mid soomaaliya iyo mid gaal le mid caraba iyo mid macnaha reer galbeeda le dadka soomaalidu waa inay maskaxdooda iyo aqligooda inta kor u qaadaan ay ku fekeraan ay dhahaan okay war nin soo- labaatan sanad waxaan ku jirnay dagaal qabiil labaatan sanoo kalena waxaan ku jirnay maxaa la yidhahdaa ii sheeg ee, dowlad oo madal- madalaysa oo macnaha ayadu waddanka xaraashaysa wax walba xaraashaysa marka dadka soomaalidu inay dib inta isu xisaabtaan oo maskaxdooda dib u celiyaan wixii ka qaldamay dib u saxaan saasaan kula talin lahaa aniga taasaa la gudboon aa la gudboon soomaalida aad baad u mahadsantihiin cabdulaahi xaaji iyo ibnu muflix oo toddobaadkan marti ku ahaa barnaamijka diradda jimcaha oo aan ku faaqidnay waxyaabihii laga dhaxlay dowladihii shisheeyuhu ay soo dhiseen iyo khilaaf haatan bannaanka yaala oo ka dhex jira dowladda federaalka dhexdeeda barnaamijkan la mid ah inta aynu dib ugu kulmi doonno waa bahdii alfurqaan oo isku duuban oo idinle sidaas iyo fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون